odayaal dhaqameed culamaa udiin iyo aqoon-yahanoo ka qayb galay barnaamijka dooda ee idaacadda shabeelle ee magaalada muqdisho ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay hagardaamooyin siyaasadeed iyo weliba xiisado lagu doondoonayo in looga hortago horumarka dowladnimo ee soomaaliya qaar ka mid a siyaasiyiinta ka qayb galay ayaa waxa ay tilmaameen inay muhiim tahay dowladda soomaaliya in ay dadkeeda u sheegto xaqiiqooyinka dhabta ah ee jira islamarkaasina il gaara ay u lahaato siyaasiyiinta dantooda gaarka ah doondoonanaya ee kasoo horjeeda qarannimada soomaaliya mid ka mid a siyaasiyiinta ka qayb galay barnaamijka ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay dowladda soomaaliyeed in ay ka hortagto cid weliba oo loo arko inay qaran dumis tahay islamarkaasina ay fadhiisanayso shir weliba oo lagu doonayo in laga hortago dowladnimada soomaaliya
shariif xasan waan ognahay oo waxa weeye dacwa ka taa oo iyaga uu magaranaysaa iyaga macnaha laga rabo waxaan ahayn bay galeen heshiisyay galeen heshiisyada dawladda ay geli lahayd arrimaha dawladdu geli lahaayeen bay yay galeen arrimihii waxay galeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha shaqadii dawladda dhexe federaalka weye waxay maamulayaan iyagiibaa madaxweyneha iyagiibaa magaranaysaa maalin walba aadaya dawlado ma garanaysaa la rabay soomaaliya inay heshiis la gasho dalkuna hal madaxweyneu leeyahay hal ra-iisul wasaareu leeyahay ayagu waxay keliya ay maamulaan oo ma garanaysaa ismaamul goboleedkii iyo federaalnimadii yay qaab kale u qaateen oo qaab kale u macnaysteen oo si soomaaliya aysan raalli ka ahayn bay u macnaysteen marka aniga waxaan u arkaa inay tahay mashaakil iyo dhibaato la rabo iyo dawladda soomaaliya iyo shacabka soomaaliya inaysan horumar gaarin bay ka talinayaan waxaase rajaynaya insha allahu tacaala inaysan ku guulaysan doonin shacabkuna isagaa loo baahan yahay dowladda iyagaa dowladda waa dowlad shacab ee iyagaa la rabaa inay go-aan samiiq go-aan qaataan shacabku
dhinaca kale ugaas maxamed weli sheekh axmed nuur ayaa isaguna waxa uu sheegay in shariif xasan sheekh aadan oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ka mid yahay shakhsiyaadka had iyo jeer u taagan inay kasoo horjeestaan danaha qaranka islamarkaasina ay shisheeyaha u adeegaan isagoo ku tilmaamay inuu yahay shariif xasan qof aan had iyo jeer u taagnayn in uu badbaadiyo dalka waxa uu tilmaamay in la xusuusto waayihii siyaasadeed ee uu soo maray shariif xasan loona baahan yahay dadku inay fiiro gaara u yeeshaan dadka uu shariif xasan shirarka kala qaybgalayo maadaama shakhsiyadiisa uu yahay shakhsi ka qayb galay shirar siyaasadeed oo had iyo jeer go-aanadii ka soo baxay ahaayeen kuwo aan marnaba u danaynaynin horumarka soomaaliya xasan waan ognahay oo waxa weeye dacwa ka taal waana nin aniga sidaan aaminsanahay siyaasadda soomaaliya intuu ku jiro soomaaliya waxba uma hagaagi karaan waa kansarka siyaasadda soomaaliya ku yaalla weeye shariif xasan shariif xasan anigu inta aan garanayo idinkuna aada soo taqiineen laga soo bilaabo siyaasadda wuxuu kusoo biiray labada kun iyo afartii markii baarlamaanka loo soo doortay dawladdii t n g da ee laga soo doortay muxuu ahaa embakadi uu guddoomiyaha baarlamaanka ahaa ilaa maanta aan joogno muxuu ahaa wuxuu yahay nin kastoo waad ogtahay hal maalin oo uu khayr sameeyey ma garanaysaan waad ogtihiin baarlamaanada lama yaqaano muxuu ahaa kenya iyo uganda iyo tanzania lama yaqaano inta jeero isbaaro u dhigtay dawladihii soomaaliya waa ogtihiin barnaamijyadan hadda la wado inta badan asagaa ka dambeeya oo abaabulkeeda iskale imaaraadka arrinteeda asaga abaabulkeeda lahaa ee ugu horreeyay in cabdirashiid iyo asaga
hadalkani ka soo baxay siyaasiyiinta aqoon-yahanada waxgaradka iyo culamaa udiinka soomaaliyeed ayaa waxa uu imaanaya xilli dhowaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose lagu soo gabagabeeyey shir siyaasadeed oo had iyo jeer looga wada hadlayay loogana arrinsanayay xiisado siyaasadeed iyo muran lagu sheegay in lagu saxayo khaladaadka siyaasadeed ee dalka ka jira waxaana xusid mudan in dhammaan siyaasiyiinta dalka iyo xildhibaanada golaha baarlamaanka iyo sidoo kale culamaa udiinka haweenka iyo aqoon-yahanadu shirkaas u arkayeen mid lagu duminayo horumarka dowladnimada soomaaliya islamarkaana uu hadal uu ka digay shirkaasi ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya go-aanadii ka soo baxay in dadka loo gudbiyo